agaasimaha gudub saada deegaanka isbedelka cimilada galmudug ayaa magaalada shafaraab kusoo xiray aqoonswadaarsi ku saabsan isbedelka cimilada iyo sida u saameeya bulshada ku nool deegaanada galmudug aqoonswadaarsigan oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada usmaraab ayaa waxaa kasoo qayb galay wakiilo ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan sida haweenka dhalinyarada culummada ardayda jaamacadaha iyo warbaahinta iyo dadka baahi gaarka qabaa ujeedka wasaaradda oo kaashanaysa hay-adda c b d ay u qabatay aqoonsadaarsigan ayaa ah in sare loo qaado wacyiga bulshada ee ku aadan isbedelka cimilada iyadoo muhiimada in la siinayo dadka sida gaarka u saameeya isbedelka cimilada deegaanada galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay xiritaanka tababarkani macalinka tababarka bixinaya isagoo sharaxad ka bixiyey casharada iyo waxay ku saabsanaayeen sida looga faa'iidaysan karo
maalmihii lasoo dhaafay nooga socday caasimadda galmudug ee dhuusamareeb siminaarkaas oo aan kaga hadlaynay isbedelka cimilada iyo saameynta ay ku leedahay bulshada sidoo kale seminaarku objectiveskiisa ama ujeedada loo qabanayo waxay ahayd in sare loogu qaado wacyigelinta bulshada seminaarka waxaa kasoo qayb galay dhowrkii maalmadu uu socday bulshada qaybiyeeda kala duwan hadday leedahay culummada hadday leedahay ardayda jaamacadaha hadday leedahay dhallinyarada hooyooyinka sidoo kale yani waxaa kasoo qayb galay khabiiro cilmiga deegaanka isbedelka cimilada aad u yaqaana sidoo kale waxaa kasoo qayb galay kooxo abaabulan oo climate activistiyaal ah oo badanaa aad iyo aad uga qayb qaatay yani dadaalada xalka waara sidii loo gaari lahay seminaarku intuu socday waxaan kusoo bandhignay cashare aad iyo aad u tiro badan oo la xiriira isbedelka cimilada iyo sidoo kale saameynta uu ku leeyahay bulshada heerku uu gaarsiin yahay yani unuglaanshaha bulshada galmudug ee uu nugushahay isbedelka cimilada sidoo kale waxyaabaha keenay isbedelka cimilada waxaan kaloo ku forgareernay sidii yani xal waara lagu gaari lahay waxyaabahan keena isbedelka cimilada sidoo kale waxaan aad aad u faaqidnay sidii looga hortegi lahay waxyaabaha environmental crisiska ee sababa yani climate change-ga sidoo kale waxaan sameynay adaptationskii sidoo kale si bulshadii ay ula qabsatay yani saameyntii isbedelka cimilada sidii loo hormari lahay noloshii bulshada gabangabadii xiritaanka tababarka ayaa waxaa soo xiray hadalna ka jeediyey kuna darmay dadka inay casharadii qaateenka kula laabtaan bulshada dhexdeeda agaasimaha gudub saarta deeganka isbedelka cimilada galmudug daahir cismaan nuur isagoona sheegay inay dadka tababarka qayb galay ay casharadii ka faa'iideen kula laabtaan bulshada qaybaheeda kala duwan si uga qayb qaataan isbedelka cimilada si uu sameeyay bulshada kala duwan deegaanka galmudug horay ayuu u soo dhacay isagoo weliba yacni taabanaya meelaha muhiimka ah ee kalemajanjiga iyo environmentiga isagoo fokiska saaraya runtii waxaan u malaynayaa si wanaagsan intii la soo socotay waxaan filayaa qaybo kala duduwan ayaa magaranaysaa bulshada qaybaheeda kala duduwan ayaa siminaarkan dhowrkii maalmoodoo lasoo dhaafay oo halkan uga socday waxaa xusud mudan hay-adda c b d oo brogaraamkan fulinaysay iyo wasaaradda oo inuu fulo ka caawinaysay iyo oxfom oo dhaqaalihii uu ku socday bixisay intuba aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin intiinaan hadda waxaad xambaarsan tihiin horena u xambaarsaneedeen yacni fariinta isbeddelka cimilada iyo sida ma garanaysaa ii sheegaan loola qabsan karo iyo sida loo badbaadsan karo iyo dhibaatada ka dhalan karta haddii xaalufka la sameeyo intaas ayaad waxaad yacni fariintaas ayaad u xambaarsantihiin wasaaradda deeganka dadka cimilada reer miyiga galmudug ayaa ka hulan sidii loo hormarin lahay wacyiga bulshada ee ku aadan ka qayb qaadashada isbedelka cimilada taas oo qayb weyn ka qaadanaysa sidii bulshadu u hortagi lahayeen saameynta isbedelka cimilada deegaanada galmudug